wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kalabadh ayay kusii siqaysaa bishan barakaysan ee ramadaanta dhammaanteen ilaahay haynuu aqbalo barnaamijkeenna amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa ajarka bisha ramadaan iyo weliba faa'iidooyinka dhinaca caafimaadka jimco wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiinba baadhitaan lagu sameeyey jaamacad ku taala dalka britain oo soconaysa in muddo ah ayaa lagu soo bandhigay faa'iidooyinka ramadaantu u leedahay caafimaadka jismi ahaan dhinaca maskaxda iyo guud ahaanba fayowga dadka marka ay dadku soomaan laakiin inta aynaan eegin faa'iidooyinka caafimaad ee soonta aynu eegno ajarka laga hela bishan ramadaan sheekh cabdiraxmaan jibriil oo imaamka ah masaajid ku yaala xaafad layidhaahdo stonebridge oo ku taala galbeedka london ayaa eegaya faa'iidooyinka ay leedahay bisha barakaysan ee ramadaan way badan yihiin waxaa ka mid ah taqwada ilaahay subxaana wa tacaala bishan barakaysan ee ramadaan markuu qofku soomo ilaahay buu u dhowaadaa taqwadiisaa badanaysa ilaahay u dhowaanshihiisaa badanaysa waxyaalo badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay ayaa markaa dhacaya waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u dembi dhaafayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku markuu ilaahay u dhowaadana ilaahay dembi dhaaf uu ka helayo makhfiratu dunuub inuu dembigiisa ilaahay u dhaafo ayaa ka mid ah intaasoo nooc oo faa'iidooyin oo ramadaanka laga hela ayaa badan hadday noqoto dhinaca caafimaadka hadday noqoto dhinaca maaragtay mujtamaca markay noqoto dhinaca e maaragtay e mujtamaca waxaad arkaysaa bisha ramadaan in dadku ay ku kulmayaan masaajidka dadkii hore ee aadan arag oo dhan baad ku arkaysaa waxa aad arkaysaa duruusta laga faa'iidaysanayo qur'aanka qofku uu akhrisanayo inta bisha bilaha kale aanan sidaa ugu dadaalaynin inuu qofkii qur-aanka ku dadaalayo akhrinayo dhammaynayo ajar badan ayuu helaya waxaa haddana maaragtay faa'iidooyinka ka mid ah inay maaragtay qoysku ay kulmayaan khaasatan wadamada aan joogno dadku qof kastaba qolkiisu ku jira laakiin ramadaanka markuu qofku soomo hadday guriga tahay gurigii baa la yskugu imanaya waa la isla afuraya waa la isla maaragtay hadlaya uu isdhawaa isku dhowaanshihii ayaa badnaanaya taas waxaa haddana maaragtay noo raacsan qofkii oo maaragtay sadaqaysanayo sadaqada la baxayo oo dadka masaakiinta iyo afurinaya inkastoo dadku hadda ayna maaragtay sidaa u xasuusnayn laakiin iftaaru fii shahri ramadaan inuu dadka afurinayo wax bixinayo masaajidkii uu tagayo dadka masaakiinta xasuusanayo dadkii gaajaysanaa ayn waxba cuni karin sida maaragtay ay dareemayaan uu dareemayo isaga laftiisa marka bishani waa bil barakaysan bil khayr badan waxaa loo baahan yahay qofku inuu yacni ku dadaalo cibaadada khayrkana uu ku dadaalo liannahu albaabkii baa laga laguu furay shayaadiintii oo dhan baa la xirxiray qofkii wuxuu u dadaalayaa inuu ilaahay u dhowaado dadkii masaajidka aad ku arki karin oo dhan ayaad ku arkaysaa masaajidka marka waxaa loo baahan yahay bishan insha allah walaalaheen inaan ka faa'iidaysanno khayrkiisana aan badinno dembi dhaaf iyo khayr iyo taqwada iyo wax kasta oo wanaagga ayaad helaysaan baaraka allahu fiikum aan dadaallo bishan kuwa loo dembi dhaafa ilaaha naga dhigo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa u dhowaaday oo ilaahay dembiyadooda ee naartana ka xoreeyey ayaan ilaahay ka rajaynaynaa ta labaad waxaa weeyaan waxaa ku jirta leylatu alqadr ayaa ku jirta habeenkaas qadriga badan oo ilaahay qur-aankiisa noogu tilmaamay ayaa jirta habeenkaasi waa habeenada tobanka ugu dambeysa ayay culammadu dhaheen marka ramadaankoo dhan in la dadaalaa loo baahan yahay haddii uu ilaahay ku waafajiyo khayr badan ayaad helaysaa marka fawaa'id shahri ramadaan aad bay u badan tahay intan ayaan kusoo koobaya baaraka allahu fiikum kuwa ku faa'iidaysta oo ku dadaala ilaaha naga dhigo haddii aynu u soo noqonno faa'iidada caafimaad ee soonta waa kan doctor maxamed caydiid oo ah dhakhtar degan magaalada shafil ee dalka britain haddaynu isku dayno inaynu wax ka tilmaanno faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay soonku runtii way adagtahay in waraysi kooban lagu soo koobo faa'iidooyinkaas oo aad iyo aada u ballaadhan waxaa ka mid a cilmi baaris ay dhowaan daabacday jariidada leh hadda new england of medicine new england journal of medicine ayaa waxay sheegaysaa waxyaabaha dhowaan lagu ogaaday inay ka mid yihiin in uu soonku uu keeno cimri dherer waxaa kaloo ka mid a inuu soonku uu la dagaal faa'iidooyin badan u leeyahay la dagaalanka xanuunada chroniga ah sida matalan xanuunada macaanka oo kale oo uu aada iyo aada u yareeyo sonkorta dhiigga ku jirta oo had iyo goor hata dhibaatada keenta markay dhiigga ku badato waxaa kaloo uu waxtar fara badan u leeyahay dhiikarka iyo dufanowga had iyo goor dadka ku dhaca matalan miisaankooda oo aada u culus yahay dufanowgaasoo xanuuno fara badan keena ama waxa dufanka nooca loo yaqaano colestroolka ee khatarta ah si weyn buu u dhimaa waxyaabaha kale uu la dagaalamo waxaa kamida soonku ama faa'iidooyinka uu leeyahay kamida sida matalan oo kale stresska inuu la dagaalamo ama welwelka waxa layidhaaho inuu keeno inuu jirku u adkaysto ama adkaysiga ama awoodda uu u leeyahay jirku iska difaaca xanuunada inuu kordhiyo iyo inuu maxaa layidhaahdaa jirka ka dhigo mid aada iyo aad ugu adkaysta mashaqooyinka nolosha waxaa kaloo ka mid a inuu dheefshiidka ka caawiyo soonku inuu maxaa layidhaha dib isu habeeyo oo uu marka cunadu qofka uu afuro ama hadhowto ramadaanku dhammaado ee uu dib ugu noqdo waktigii uu caadiga ahaa ee uu saddexda waqti cuni jiray inuu habka dheefshiidku uu si fiican makiinadiisu u shaqayso doctor maxamed caydiid ayuu kaasi ahaa intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka oo aynu toddobaadkan ku eegaynay faa'iidada caafimaad iyo dhinaca ajarka ee soonta bisha ramadaan aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa barnaamijka soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan